barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duqor wanaagsan dhegeystayaal waa maalin talaadaha saddexiyo tobanka bisha agost sanadka laba kun sagaal iyo toban afrikada bari saacadda waxa ay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo halkan washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah dhallinyaro gobolka sool ka hirgeliyey iskuul ay si bilaash ah wax uga dhigtaan boqolaal arday ah oo danyar ah waxaannu diwaan gelinay dad fara badan oo isugu jira dhallinyaro waxbarashadii iyo galaaskii ay fadhiisan lahay ka weynaaday iyo waayeel iyo dumar iyaga laftirkooda barakacyaal oo aan waxbarasho iyo mataqaanaa meel wax lagu baranayo jaanis hore ugu helan laakiin doonaya inay wax bartaan waxaad sidoo kale maqli doontaan wiil dhallinyaro ah oo magaalada muqdisho ka furay xarun lagu qurxiyo baabuurta gelbisa aroosyada
kaalmihii heesaha ayaan idaacadda ka maqlin
sagalada qabiilkiyo qoloqolo u dirirkii qaxa iyo dhibaatadii og jacaylu dheeraa kolay
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
maamulka madaxweyne trump ee dalkan maraykanka ayaa shaaca ka qaaday siyaasad cusub oo yareynaysa tirada dadka ku sugan gudaha maraykanka ee xaqa u yeelanaya inay helaan degenaanshaha joogtada ah ama dhalashada maraykanka siyaasadan cusub ayaa dadkaasi u diideysa sharciga haddii ay ku tiirsan yihiin kaalmada dowladda ee dhinaca caafimaadka guryaha iyo cuntada kusimaha xafiiska dhalashada iyo socdaalka ee maraykanka ayaa sheegay inay adeegsanayaan sharci u ogolaanaya dowladda inaanay xaqa sharciga siinin haddii ay u aragto inuu culays qofku ama dulsaar uu ku noqonayo dowladda sharciga ayaa shuruud ka dhigaya in qofka degan maraykanka ama raba in uu soo galo uu haysto dakhli ku filan oo uu iskii isku dabari karo
garoonka diyaaradaha ee hong kong ayaa dib loo furay kadib markii shalay kumanaan dibadbaxayaal ah ay xireen garoonka diyaaradaha ee hong kong ayaa ka mid ah kuwa ugu mashquulka badan caalamka kumanaan qof oo isniinta shala bixi lahaa ayaa la hakiyey ayada oo sidoo kale islamaanta ay hakad ku jiraan ku dhowaad laba boqol oo duulimaad xiritaanka garoonka diyaaradaha ayaa qayb ka ah banaanbaxyo ballaaran oo ka socda hong kong
halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a in ka badan afar boqol oo arday oo isugu jirta caruur iyo dhalinyaro ayaa ka faa'iideysta dugsi hoose oo ay dhalinyaro aqoon-yahan ah dhowaan ka hirgeliyeen gobolka sool iskuulkan ayaa waxaa loogu talagalay dhalinyarada barakaca ah ee aanan iska bixin karin lacagta iskuulka warbixintan waxaa laascanood ka soo diray cabdikariim olol
qaar ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanada ee gobolka soola gaar ahaan degmada laascanood ayaa deegaanka falidhyaale oo toddobaatan kilomitir u jira magaalada laascanood kana xiga dhanka bari waxay ka bilaabeen ololo lagu caawinaya dadka barakacyaasha ah dhallinyaradan ayaa waxay baraha bulshada ay ku sameeyeen in dadka deegaanka ay ka dhaadhiciyaan sidii wax loo bari lahaa deegaankaasi degan gaar ahaan carruurta aadka u yaryar dhallinyaradan ayaa tusaale wanaagsan u noqonaya kuwo fara badan waxayna sheegeen muhiimadda koowaad inay siiyeen dadka deegaanka siday uga qayb qaadan lahaayeen iyagoo isticmaalaya baraha bulshada sidii loo caawin lahaa caruur gaadhaysa afar boqol kuwaasoo ku jira xero barakacyaal oo ku taalla deegaanka falidhyaale ee gobolka sool ismaaciil cabdikariin maxamed oo ka mid a xubnaha dhallinyarada ee sida weyn arrinkaas uga shaqeeya ayaa barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a u sheegay inay tallaabadan u qaadeen si dadkaasi u horumarin lahaayeen
run ahaantii fikirku markii aanu soo bandhigayna dadka qaar weyba nala yaabeenba waxay yidhaahdeen war hawshan idinkum haayad baa tihiin may haayad ma nihin maa dowlad baa tihiin maya dhallinyaro baanu nahay abaabulkan wadda waxaan idiin suurtogeli maayo afar boqoloo arday ma xerayn karaysaan afar boqoloo arday aan mataqaanaa awoodii ay waxbarasho iskaga bixin lahaayeen haysan waxbarasho bilaasha uma furi kartaan bayna lahaayeen laakiin markay juhdigii iyo mataqaanaa arkeen dadaalkii meeshuu marayo iyagii baa nagu soo biiray oo ka qayb qaatay dadaalkii oo yidhi war waad naga sahnaydeene waxaan wax la qaban karayo bay ahayd afar boqol oo arday waxbarasho bilaasha waa la siin karaa kun ardayna waxbarasho bilaasha sidaasoo kale waa la siin karaya waxyaaba aad isleeda waa laga faa'iidaysan karayaa maadaama aad intaad meel tagteen aad arday intaa leego afar boqol gaadhisa aad waxbarashadaas oo kale u fidiseen oo dadaan idinla joogin aad ku qanciseen maxaa kuu soo baxay oo kale ismaaciil oo aad isleedahay waa in laga faa'iidaystaa fursaddaasi deegaanka oo dhanna ay ka wada faa'idaystaan cabdikariin aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan isleeyahay waa laga faa'idaysan karaa waxa weeye dadaalka iyo awoodda inagu kaydsan in laga faa'idaysto in mataqaanaa layska daayo waxaas ma dhici karaan ama laba qaban karo baa noo soo baxday oo maanta dee alxamdulilahi rabbilcaalamiin afar boqol oo arday oo waxbarasho bilaasha agab ay wax ku bartaan oo bilaasha helayaa waa guul aad iyo aad u weyn marka guushaas oo dhanna waxay ku gaadhay inaanaan isdhigan oo aanu mataqaanaa hawshii ku dhaqaaqnay qof weliba markaa meeshii kaga aadanayd uu wax nagala qabtay waxaan kaloo rabaa halkan inaan uga mahad celiyo dhammaan dadkii hawshaa ka qayb qaatay kuwii dhaqaalaha bixiyey kuwii moral supportka bixiyey niyadda naga taageeray kuwii abaabulka iyo isu soo ururinta iyo dad isu keenka nagala qayb qaatay kulligoodoo dhan waxaan doonayaa halkan inaan cabdikariin uga mahad celiyo waxaana leeyahay war innaga laftirkeenu wax wada qabsan karnaaye aynu fadhiga ka kacno hadda laba galaas baa idiin dhisan ardaydiina waad qorteen waxyaaba aad is leedahay muhiimadda koowaad aad siinaysaan maxay ta
muhiimadda koowaad waxyaabahaanu siinana waxa weeye mashruucaas inaanu ama shaqada aanu qabanay inaanu joogtayno ay hore u socoto iskuulkaasina uu noqdo mid tobannaan sano iyo boqolaal sano iyo inta ilaahayna daayaba mid jira inuu noqdo sidaas bilaashka wax looga baranayo iyo sida dadka looga taageerayana uu u socdo waxyaabaha soo dhowdhowa haddeer noo sii taagan waxaa ka mid ah ballaadhinta iskuulka kordhinta iyo tayaynta macallimiinta meesha noo joogta ama aanu keennay iyo in hawshaasi ay noqoto hawl weligeed socota loona aayo insha allah ismaaciil waxaa jirta iyaguna dhalinyaro fara badan oo waxbarashada dhaafay oo kuwii xoolaha raaci jiray geela iyo adhiga raaci jiray oo iyagu waxbarashadii ka weynaaday bal ka war dadkaasoo kale qorshahaad u samaynaysaan waa noocma
cabdikariin aad iyo aad baad mahadsan tahay haddeer waxaanu ku jirnaa abaabulka inaanu soolar soo iibsanno oo mataqaanaa qorshaha iyaga noogu soo horreeyay ka mid tahay waxaanu diwaan gelinay dad fara badan oo isugu jira dhallinyaro waxbarashadii iyo galaaskii ay fadhiisan lahaayeen ka weynaaday iyo waayeel iyo dumar iyaga laftirkooda barakacyaal oo aan waxbarasho iyo mataqaanaa meel wax lagu baranayo jaanis hore ugu helan laakiin doonaya inay wax bartaan tusaalahaan waxaanu nahay dumar ganacsata ah laakiin aan garanayn sida wax loo akhriyo iyo sida wax loo qoratoon marka kulligood waanu diiwaan gelinay waxay naga codsadeen inay waxbarasho u baahan yahin maadaama maalintii labadii qol iskool iyo malcaamadba ay noo yihiin sida habeenka uga faaisan marka soolarka haddii aanu helo waxaa nagu soo kordhi doona galaasyo kaloo ah waxbarashada dadka waaweyn insha allahu tacaalaa oo aanu halka ayaga laftirkoodana ku kabi doono tallaabadan ay dhallinyaradani qaadeen ayaa waxay tahay mid lagu caawinayo dadka iyagu aan helin waxbarasho warbixin dhawaantan ay soo saareen hay-adaha ka shaqeeya waxbarashada ayaa waxay sheegeen inay aada u hoosayso aadista iskuullada caruuraha guud ahaan deegaanada soomaalida waxaana la sheegay in sanad kasta ee caruur dhanka waxbarashada gaadhay ay waayaan waxbarasho waxaana taasi sii labanlaabtay guud ahaan gobolka sool in barakacyaasha iyo dadka xooluhu ay ka dhammaadeen inay caruurtooda u laayihiin goobo waxbarasho ay geeyaan cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdulqaadir jubba iyo heeskii waan qaboobila
dagaalada qabiilkiyo qoloqolo u dirirkii qaxa iyo dhibaatadii qof jacaylu dheeraa kollay quusan maahaye dagaalada qabiilkiyo qoloqolo u dirirkii qaxa iyo dhibaatadii qof jacaylu dheeraa kollay quusan maaye qad cagaaran labadii lagu kala qabirayo qalbiyadii la kala xiray ee laysu qoonsaday nafuqaylidaanahaye nabadii lagu kala qabirayo qalbiyadii la kala xidhay ilaysu qoonsaday nafuqaydaanahay qaramada midoobo qaxootiga daryeelo howlaha aad qabataan qorallada jacaylkiyo fariimaha ma qaadaan qanacda halkiisa waana qaboobi alla qaboobi yara qaboobi lalahay qaramada midoobe qaxootiga daryeelo howlaha aad qabataan qorallada jacaylkiyo fariimaha ma qaadaan qanacda halkiisa waana qaboobi yara qaboobi alla qaboobi lahaye qarankii burburayey qoysba goomi loo wararay qabqablihii dagaalkiyo qoryihii la wada siday qaraxiyo qaraxiyo rasaastiyo qarankii burburayey qoysbagoomi loo wararay qabqablihii dagaalkiyo qoryihii la wada siday qaraxiyo qaraxiyo qasaastiyo qabti ay damoodeen kala qaride labadii aan qoys wadaagine qayrkood kuwii tegay qabti ay damoodeen kala qaride labadii aan qoys wadaagine qayrkood kuwii tegay lafuqaylidaanahay qaramada midoobe qaxootiga daryeelo howlaha aad qabataan qorallada jacaylkiyo fariimaha ma qaadaan qanacda halkiisa waan qaboobi alla qaboobi yara qaboobi lahaye qaramada midoobo qaxootiga daryeelo howlaha aad qabataan qorallada jacaylkiyo fariimada ma qaadaan qanacda halkiisa waan qaboobi ani qaboobi alla qabo waaye.
codkaasi macaan ee cabdulqaadir jubba iyo heestii waan qaboobi intaasi aynu kaga gudubno barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad ku dhegaysanayseen colaadaha sokeeyaha ayaa sababay in dhallinyaro badan ay tahriibaan waxaase jira dhallinyaro aragti leh oo hal abuur leh kuwaasi oo abuuray shaqooyin ay noloshooda ku maareeyaan xasan deeq oo ah wiil dhallinyaro ah wuxuu magaalada muqdisho ka furtay meel lagu qurxiyo gaadiidka aroosyada wuxuuna ka sameeyaa lacag isagoo shaqo u abuuray dhallinyaro kale warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir oke
xasan daahir maxamed waa wiil dhallinyaro ah wuxuu dhigtaa jaamacadda heerka koowaad waa aabba leh carruur iyo reer waa uu shaqaystaa wakhtigiisa wuxuu u kala qaybiyey waxbarasho iyo shaqo marka loo eego daruufaha muqdishona waa mid adag inay sameeyaan dhallinyarada waana mid dhif iyo naadir ah xasan wuxuu leeyahay meel lagu qurxiyo gaadiidka aroosyada ah iyo meel lagu daabaco fitiishinada waana mid ka mid a shaqooyinka hadda uu noloshiisa ku qanacsan tahay taasuu kaga badbaaday inuusan tahriibin dhallinyaro badan oo saaxiibadiis ahna uu kaga haray xasan ayaan weydiiyey goobtiisan shaqada iyo waxa lagu qabto waxaan qabtaa waxaa ii furan xafiis meel leh oo ku taalo hotel dayax kasoo horjeedkeeda waxaa iiga furan office yar oo aan ku sameeyo baabuurta aroosyada ku qurxiyo waxaan kaloo ku sameeyanaa invitationka ku daawacnaa iyo waxyaabaha kaloo lamida sida boorarka aroosyada gadaal dambe looga dhejiyo toortooyinka ku sameynaa waxyaaba badan aan ku sameynaa oo quseeyo arooska xasan markii uu furayay halkan dad badan ayay ku ahayd la yaab gaar ahaana dhallinyarada ay bahwadaagga ahaayeen marka loo eego meeshan yar iyo hamigiisu ahayd inuu ka sameeyo shaqo abuur wanaagsan siday u arkaya saaxiibadaada markaad meeshan furaysay ewel waa lila yaabana waxaa lii dhahaya warniyo baabuur yaa u baahan dadkan maxaa kaa siiya see baabuur aroos loo sharxa nio waxaan qarashiyo kaa gelin iska dhaaf sidee bay dadka ugu yimaadaan sideese u sharaxaa gaariga arooska waa su-aal qof walba isweydiin kara waxaanse weydiiya bal inuu noo sharaxo nuuca uu qurxiyo gaadiidka arooska ah waxaan u qurxinaa saddex siyaabood siyaabaha koowaad waa waa ubax iyo marooyin siyaabaha labaad waxawaaye waa leerar siyaabaha saddexaadna waxawaaye waa waa dhisaanka noogu dambeeyey anaga aan qorsheenay oo ah gebigiis in gaari leer laga wada dhigo macalaa gudaha oo lagu sharxo si qurux badan magacyadiisana wada leer laga dhigo sidaas dadka u kala qaybina saddexdaas step qofka stepkoo doonor oo dalbana waa u sameynayna markaas marka qiimuhu waa kala duwan yahay qiimaha waa kala duwan yihiin stepyada magacyadan aragnaa inaad ku qortaan marka magacana waa gaariga lagu hardhaa wiilka iyo gabadha wiilka iyo gabadha gaarigaa lagu hardhaa magacyada qaybta oo darawalka waxaa lagu qoraa magaca wiilka qaybta kalena waxaa lagu qoraa magaca gabadha xasan deeq inkastoo meeshu ay ahayn meel weyn haddana wuxuu sameeyey shaqo abuur oo dhallinyaro ayaaba la shaqaysa waana mid kamid a waxyaabaha soo jiitay dhallinyaro badan imise qofaa kula shaqayso waxaa ila shaqeyso afar ruux ila shaqeyso afartaba waxa waaye dada ani tababare oo gacanteeda ah ku bara waaye afartaba waxa waaye waa jimcada iyo khamiistii iyo isniintii iyo iyo maalmaha kalood arbacadoo kale iyo aaday shaqadu noogu badan tahay maasha allah alxamdulilah meeshaana afarteena iyo afartaas iyo aniga shanteena qofba meeshaas anaga ka bariseynaa oo nololmaameedkeena aan ka raadsanaa waxaan rabnaa oo go-aansanay inaan nolosheena kasoo saarano servicekaas yarka aan u qabaheeno dadkeena soomaaliyeed ma jireen saaxiibo xasan lamid ah oo tahriibay ha noqdaan kuwa badbaaday ama kuwa geeriyooday oo xasan uu noo sheegi karo marka loo eego dadka isku xaafadda ahaayeen way jiraan wiilal badan oo saaxiibadeeda iyo gabdho oo isku xaafad ahayn qaara isku jaamacadda hadda aan ahayn oo hataa tahriibay qaara isku iskuul ahayn oo tahriibay qaar libiya joogo oo weli haddan uu ku xiran libiya aan isla hadalno mar walbo war meeshiina maxaa idinka wada dalkiina aan ku haya maalin walbo waxay leeyihiin niyahow meeshaan haddaa mar libiya hataa kasoo soo noqodkaa hataa dhib ku qabnaa taagan yihiin inaa badda agalna iska dhaafay marka hadda waxay taagan yihiin marka niyahow yaa soomaaliya i geeyo qaarkii maanta yurub galana waxa waa sharci ma haystaan laba sano saddex sano bilaa sharciga joogaan noloshooda aada usii liidato anigana alxamdulilah meeshaa nooga tagaynaa joognaa waa ku ladannaha alxamdulilah xasan saan idiin sheega waa aabbale caruur iyo khaas waxaan weydiiya bal sida uu kaga masruufay reerkiisa yaa ku tiirsan noloshaada nolosheyda waxaa ku tiirsan saddex caruur ani aan dhalay iyo hooyadood iyo aniga iyo jaamacaddeeda wax aan ka bixiyo iyo nolol maalmeedkeyga dhanaan ku maareeya iyo afartaas wiil oo ani ila shaqeeyay oo ani soo waxbaray oo gacanteeda wax ku barteen oo ila joogaan inuu shaqeeyo keliya maahan ee wuxuu sameeyaa waxbarasho wuxuu dhigtaa jaamacadda heerka koobaad waxbarashadaada maxaad barataa hadda aniga waxaan bartaa public administration waxaan bartaa jaamacadda moderen hadda gabagabay iyo mare mar dhow waxaan rabnaa inaan buug aan difaacano oo insha allah aan soo gabagabeyno jaamacadda heerka koowaad bisha sagaalaad waxaan rabnaa inaan xalfadeena weyn jaamacadda dowlaha kale aan noqdo aan sugaynaa oo shahaadada nagu la guddoonsiin lahay arday badan oo maasha allah oo wax isla baranay waa waa iska warhaynaa oo hadda waa isla joognaa haddadana buug aan diyaarinayna insha allah maalmaha soo aadan waxaan rabnaa inaan buugeena aan difaacano jaamacadda dowlaha kale aan noqdo xasan deeq ayaa ii sheegay inay jiraan dhalinyaro badan oo ka baxa jaamacado kuwa dhigta iyo kuwa aan shaqaynba oo dhammaantoo saluugsan shaqooyinka yaryar ee leh wax soo saarka sida midda hadda uu ku shaqeeyo aniga ebel waa salugsaneen waa sax midaas shaqadan ebel marka ani kow keligii aan issamey jira baabuurka hal baabuur laba baabuur ay imaan jirtay arday dadka isku xaafadda aan nahay waxay dhihi jireen waxa aan qabanays maxaa waaye wiilka kamid a xaafadda jooga oo shaqla-aan iska ahay igu soo biiray wiilkaas hadda aniga la shaqey jiray ewelka hore mid kaloo asina hadda laba jaamacad ka baxeen oo waxbarasho dhameeyey oo jaamacad heer kuwaad ka baxeen oo shahaadada bajular haystaan ay la shaqeeyaan iyo laba kale oo waxba aan baran laakiinse eel xaafeed iska oo iska jooga xaafadda afartaas hadda ila shaqeyso xasan deeq ayaa u sheegay barnaamijka dhalinyarada v o a in hadda uu ku haminay inuu sameeyo shirkad weyn oo kiraysa guryaha iyo kala iibinta dhulka waana mid kamid ah rajooyinka waaweyn ee xasan uu ku haminayo inkastoo hadda ay u furan yahay xafiis sidoo kale lagu kireeyo guryaha waxyaaba badana hadda aan sameyn rabnaa oo rajadeen ugu ballaaran waxaa kamid a inaan officekeena sii ballaarino kuna soo darno kareenta guryaha iyo dhulalka oo firaaqada ah sida dhulalka oo qolada kambaniyada loo kareynayo kale dhulalka beerahoo kale kambanigeena waxaan rabaa inaan ballaarino xafiiskeena aan ballaarino hadda magacaan u sameyneynaa insha allah maalmaha soo aadan waxaan rabnaa inaan ballaarino oo baraha bulshadan aan la wadaagno wax soo saarkeena ugu horeeyo oo aan jecel nahay waa inaan dadka soomaaliya khaasatan muqdisho inay officekeena ay maaragtay ay la socdaan sidaan wax u kareynayna noo imaadaan cabdulqaadir okey barnaamijka dhalinyarada v o a muqdisho
halka dhegeystaan nagala socotaan waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaanu la socodsiinaya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku bilaabno wadahadallo ayaa lagu warramayaa inay u furmi doonaan wakiillo ka socda kooxda barcelona iyo naadiga dalka faransiiska ee b s g wadahadalladaasi oo ku saabsan ciyaaryahan neymar ciyaaryahankan oo toddobayabaatan jir ah ayaa la rumaysan yahay inuu doonayo inuu ka tago kooxda b s g islamarkaana dib ugu laabto naadigiisii hore ee barcelona waxaana uu guud ka tirsan kooxda barcelona ay maanta u duuleen magaalada baariis halkaasi oo wadahadallo ay kula yeelan doonaan saraakiisha kooxda b s g naadiga b s g ayaa la rumaysan yahay inaysan ogolaan doonin saxiixa ciyaaryahankani ee barcelona ilaa kooxdaasi ay ka bixiso lacag ku dhow ama u dhiganta laba boqol oo milyan oo geni oo ah lacagtii markii hore ay kula soo wareegeen ciyaaryahankani sannaddii laba kun iyo toddobiyo toban ciyaaryahan neymar ayaan ilaa iyo hadda wax xilli ciyaareedkan kulamaha u safan kooxda b s g ayadoo oo laga saaray kulankii ugu dambeeyey ee kooxdaasi oo aanu qayb ka ahayn ayadoo kooxda oo ay rumaysan tahay mustaqbalkiisa kooxda uu gabagabo ku soo dhow yahay dhinaca kalena goolhayaha kooxda liverpool alison ayaa dhowr toddobaad garoomada ka maqnaan doona kadib markii dhaawac uu ka soo gaaray kulankii ugu horreeyey horyaalka brimier leaga ee kooxdiisa liverpool ee jimcihii la yeelatay naadiga norwich city ciyaaryahankani u dhashay dalka brazil oo lixlabaatan jir ah ayaa laga saaray ciyaarta daqadii soddon iyo sagaalaad ayadoo kooxda liverpool ay ku adkaatay afar gool iyo gool waxaana bedelay ciyaaryahan adrian liverpool ayaa waxa ay la soo saxiixatay goolhayo saddexaad oo markaasi u noqon doona mid kaaliyo u ah goolhayaha iminka ee kooxdaasi adrian inta uu ka soo kabanayo ciyaaryahan alison goolhayahanna waxaa lagu magacaabaa andy lonegan waxaana la sheegay inay la gashay heshiis muddo kooban ah dhinaca kalena kooxda bayr munika ayaa waxa ay la soo seexatay ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee kooxda inter milan ivan bresig oo ay la gashay heshiis ama hal sano ah ciyaaryahankani ayaa waxa ay kooxda bayr munik u haysataa fursad ah inay ku iibsan karto marka uu dhammaado heshiiska amaahda ah ciyaaryahankan oo soddon jir ah ayaa muddo lala xiriirinayay inuu ku biirayo kooxda manchester united ayadoo sidoo kalena kooxda arsenal ay isku dayda inay la soo wareegto bishii janaayo ee lasoo dhaafay hase yeeshee ee ku guuldarraysatay xubintii cayaarahana waa aniga intaas
aad uu mahadsan yahay axmed cali sheekh inoola socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha hatanna waxaad ku soo dhowaataan heeskan uu nagu luqaynay fanaanka cabdalla yuusuf hanuuniye
heestaasi uu ku luqeeyo cabdalla yuusuf hanuuniye ee jaceylkeena ka weyn ayaa gebagabo ah barnaamijkeenii duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Yeah, that's the way.